dadka soomaaliyeed qaarkood ayaa ku jaha wareersan waxaa loogu yeeraya madaxweyne farmaajo kadib maanta madaxweyne hore mise mid xilka uu ka dhammaaday baraha bulshada ayaa dadku u muuqdeen kuwo xaaladan ku cusub dhanna u dhaqaajin laha ma jirin wax siyaasiyiin ama mas-uuliyiin dowladda ah oo dadweynaha uga warbixiyey sida xaalku yahay waxaana dadka qaar ay dareemayaan cabsi ku aadan hubantila-aanta haysata siyaasadda iyo hoggaanka dalka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi dheer ay v o aad ula yeelatay ayaa ka waramaya waxa uu u aqoonsan yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu ugu yeerayo kadib sideeda febraayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa sideedii february laba kun iyo toddobiyo toban ilaa toddobadii february laba kun iyo kow iyo labaatan xilkiisii waa dhammaaday mas-uul uma aha maanta jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed intaba wakti ay doorteen ku karaameeyeen ku sharfeen loo dhiibay xilligiisii intii uu jiray oo dhanna ma khalad la-een mana xumaan la-een laakiin waxaa la ilaalinaya dhaqanka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda oo xilligaas sharciga iyo dastuurka ay siiyeen madaxweynaha in loo daayo intuu joogo laakiin xilligii haddii uu dhammeeyey dalkiina aanu ka saarin ama sida uga bixi lahay taladeeda aanu haynin in lagu sii daawado oo dalka haddana qar kala dhaca ma aha madaxweynuhu madaxweynuhu raalli oo ahaanayaa muwaadin soomaaliyeed waayo wixii maanta ka dambeeya muwaadiniinta soomaaliyeed uu ka mid yahay laakiin tala maanta uu dalkii uu kusii hayo oo sharciyadeed ma laha soomaaliya ma lahan dastuur adag iyo waxyaabo badan oo aasaasi u ah ku dhaqankiisa waxaase inta badan lagu wada joogaa isfaham iyo xal siyaasadeed oo maanta muhim u ah dalka si looga gudbo taagtaagan siyaasadeed sida uu qabo brofesor afyara cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda qadar dalku maanta runtii marka yani si loo fiiriyo sharci ah ama si siyaasi ah wuxuu ku jiraa xaalad siyaasadeed oo jahwareera oo aan yani loo baahnayn waayo baarlamaankiina horaa waktigu uga dhacay madaxweynihiina maanta waktigu ka dhacay oo naxdinta jirta ama dhibaatada jirtaana waxay tahay heshiis siyaasadeedna lama hayo maxaan ku yidhaha doorasho oo oo isaga wax lagu bedelana lama hayo marka ayadoon doorasho lahayn oon heshiis siyaasadeed lahayn ayaa waktigii dhacay marka runtii waa wa waa xaalad aan fiicnayn laakiin waxaan rajaynayaa in hab siyaasiya oo arrintan looga bixi karo la aadi doono waana waana jiraan habab looga bixi karaa
firaaqa siyaasadeed iyo midda awoodeed ayay culimmada maamulka iyo siyaasaddu ku sheegeen inuu yahay dib u dhac islamarkaana inuu khatar geliyo jiritaanka dal walba oo uu ka dhaco waana sababta xal siyaasadeed loo baadi doono ka hor inta aanan lagu dhicin dabinkaasi xildhibaan cabdishakuur cali mire ayaa qaba in madaxweynuhu xilka sii haynaya islamarkaana uu yahay madaxii dalka ilaa dalka doorasha ay ka dhacayso in ayadoo dawlad waktigeedii uu sii dhammaanayo ay suurtageli weydo in doorashada xilligii loo afteeyey ay dhici weydo wax oo cusub ama dhacdo cusub oo ugub oo ama soomaaliya ku cusub ama adduunka ku cusub maaha wax dhaca waaye soomaaliyana waa ka dhacday in ayadoo madaxweyne xilka hayo doorashadii waktigeedii uu dib u dhacay wax oo ba mataqaanaa powerbakim ama firaaq siyaasi oo dhacayna ma jirine doorashada intii ay ka dhammaanaysay continuation baa socday oo mataqaanaa madaxdii joogtaa sii joogtay marka dhinaca dhaqan siyaasadeedkii hore loo yaqaanay iyo dastuurka iyo shuruucda annaka dee hay-adaha anaga dastuurga ay go-aamiyeen marka laba saddexdaas qodoba la eego waxa uu uga bedelaanayay madaxweyne maxamed cabdullaahi madaxweyneyaashii hore ma jirto inta doorasha dhacaysana madaxweynaha xilka hayo oo mataqaanaa continuationka sii wadayuu ahaanayaa sharciga iyo dastuurka iyo nidaamkiis waa ka hadlay buuqa hadda jira waa siyaasad waa niman mucaarada oo xukun raba oo kursiga inay fadhiistaan raba
haddaba muxuu dastuurka soomaaliya ka qabaa markuu madaxweynaha xilka haya uu dhammaado muddaxileedkiisa dastuuriga ah waxaa sharxaya garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalile oo sharciga ka dhigay jaamacadda minnesota islamarkaana ka mid ahaa xeeldheerayaashii dhinaca dastuurka soomaaliya kasoo shaqeeyey haddana ku sugan dalkan maraykanka
dastuurku wuxuu dhigayaa madaxweynaha soomaaliya in la doorto muddo afar sano ah oo ka bilaabata maalinka xilka loo dhaariyo sida ku qoran qodobka sagaashan iyo kow ee dastuurka federaalka soomaaliya marka muddaxileedka madaxweynuhu waa afar sano weeyi isla qodobka siddeetan iyo toddoba faqradiisa labaad ee dastuurka ayaa waxay dhigaysaa madaxweynuhu dhammaan inuu xilkiisa u gudan doono si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka madaxweynaha sidiisaba afar sano ayuu xilku kaga egyahay marka dabcan dastuurku wuxuu markaa waajib kaga dhigayaa madaxweynaha oo ka mid a xilalka ama mas-uuliyadaha saaran inta uu xilka hayo inuu diyaariyo in doorasha dalka ka dhacdo oo uu shuruucdii loo baahnaa baarlamaanka loo gudbiyo dhammaan adeegyadii loo baahnaa si loo suurtogeliyo doorasho xor ah oo xalaal ah in uu fuliyo waajibaadkiisa dastuurigaa bay ka mid tahay marka dastuurku wuxuu ka qabaa in afartaa sano ay ku eg tahay inkastoo ay taagan tahay xasarad siyaasadeed haddana waxay dad badani rajo ka qabaan in dadaalada beesha caalamka ee dhinacyadan la iskugu keenayo ay shaqeeyaan islamarkaana lagu gaaro xal dalka gaarsiiya doorasho dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysiyada madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo garyaqaan cabdiwaaxid cismaan qalinle oo dheer aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda haddii allaha awooda la noo saamaxo